wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali nuuraani oo shirjaraadka ku qabaday xafiisha iyo weliba wasi sheeg intii la tiiyey toddobaad lahdhaafi uu soo jaray xanuunaha kadhiyaaya geela uu saaka cusboonaaday qaar ku mid ah deegaanada jubbaland iyo gobolada dariska la-e usoon hadalsheentaasi kadar intii xoolo dhaqatada xoolo badan usaaka dili cudurkan oo longola nooluusaya wasiir maxamed nuuraani iyo weliba uuse xusay in yoosiyeenna xoolo dhaqatada wacyigelin maadaama uuse dalkan lahayna sheybaar qaran oo laku ogaado kura nooca cudurka saad la socoteen lixdii isbuuc ee lasoo dhaafay ama lixdii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa jiray xanuuno lagu arkay geela oo qeybo ka mid a deegaanada jubbaland iyo gobolada deris kale ah wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa dowladda jubbaland waxay xooga saareysay in xanuunada wuxuu yahay la ogaado xanuunkaas wuxuu yahay la ogaado iyo sidii loo gurman lahaa run ahaantii aad baan uga xunnahay dadka soomaaliyeed ee xoolaha ka dhamaanaya waa la xanuunsanaynaa wasaaraddana wixii doorkeeda ahaa iyo wixii karaankeeda way wadaa wayna sii wadi doontaa insha allah intaan xog ururin ku jirnay xanuunka markii lasoo sheegay dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha waxay xooga saareen siday u ogaan lahaayeen xanuunka wuxuu yahay saad la socotaan ma jiro libratory ama shaybaar qaranka ama mid jubbaland oo lagu baaro xanuunada xoolaha sidaa daraaddeed dhakhaatiirta waxay xooga saareen siay u ogaan lahaayeen calaamadaha iyo astaamooyinka lagu ogaan karo xanuunkaas ugu dambeyn dhakhaatiirtan waxay gaareen natiijo ah in xanuunka meelihii loo laga filayay ama xanuunkii loo maleynayo uusan noqon uu yahay xanuunka boqolkiiba siddeetan ee xanuunka la yirahdo qararka oo inta badan xilli roobaadka la arko xanuunkaasoo sababo bacteria run ahaantii dhakhaatiirteena ayagoo ku mahadsan iyo wasaaradda waxay sameeyeen wacyigelin xoog leh iyo dadkeena si ay u gaari lahaayeen u gaarsiin lahaayeen xanuunka iyo noocu yahay sidii loo daweyn lahaa waxaa jiro kambaniye ama shirkado daawooyin iyo tallaalo la wareegayo dhahayo annaga xanuunkaas wax ka qaban karno kuwaasna waxay ugu sii dareen xaaladda oo ah in geelii dhammaanayay ay waxausan ahayn ama xanuuno aan lagu arkin in intay waa dhahaan waa ka daweynaynaa ama waa tallaalayna ay dhahaan geeli dhibaato kale soo gaarto xanuunkan wuxuu gaar u yahay horta waa geela ilaa hadda lo-da iyo ariga midna laguma arkin ma jirto arrinta dhehayso ilaa hadda aan ogaanay ama intaan baarnay ma jirto xanuunkan antracis way ama ama kud way laleeyahay waxba kama jiraan sababtoo haddii kud ahaan lahaa lo-dan waa lagu arki lahaa sidoo kale bani aadamka ama dadkana usoo gudbi lahaa marka xanuunkan dhakhaatiirteena baaritaan dheer kadib iyo markay ogaadeen iyo tijaabooyin aan sameynay waxaa lagu ogaaday in uu yahay xanuunkan qararka xanuunka hajaska loo yaqaano ama qararka soomaalida u taqaano xanuunkaas oo bacteria sababta run ahaantiina ilaa hadda kiisaskana soo gaaray inkastoo deegaana aan la gaari karin oo dowladda aysan gaari karin ay jiraan laga soo sheegayo u badan jubbada dhexe haddana intii dowladda ay gaartay ilaa toddoba kun iyo shan boqol oo neef oo geela ayuu saameeyey xanuunkan halka saddex kun iyo shan boqol in ka badan ay dhinteen arrintaas oo halis ah dhibaato dhaqaalena ku noqon karta dadka soomaaliyeed wasaaraddu waxay wadaa wacyigelin waxay wadaa dadaalo ay uga hortagayso xanuunkaas sidii loo looga hortagi lahaa uusan u faafi lahayn ama u gaari lahayn deegaano kale waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha iyo cid kasta oo wax ka qaban karta arrintan inay wasaaradda ka garab istaagto in dadka soomaaliyeed oo haddaba la daalaa dhacayo qaxootinimo iyo saboolnimo in loo badbaadiyo xoolahooda siiba geela